inaan u mahad celiyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda si sharaf lana noo sharfay iyad aad u badanna ku ansixiyey waxaan jecelahay inaan aad ugu mahad celiyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aad iyo aad u fara badan oo shaqo badan soo qabtay nala soo qabtay oo si fiican noo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabtankii ka dhacay marka laga bilaabo bishii novembar awaailkeedii beginning bilowgeedii ilaa maanta annagu xaggayaga danba wasaaradda maaliyadda xilkaa maanta aadna saarteen waanan iskaga iman doonaa sida lanoo farayna waan uga soo baxaynaa